أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah dagaallo culus oo ka soo cusboonaaday deegaanno ka tirsan gobolka sool iyo khasaaro badan oo ka dhashay dagaalladaasi sheekh fu'aad maxamed oo si adag uga hadlay duqaymaha cadowtooyo ee yuhuudda ay ka wada dhulka barakaysan ee filistiin waraysi gaar ah oo aan la yeelanay ayaan caawa barnaamijka ku soo gudbin doonaa qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah dowladda shiinaha oo qaaday olole ballaaran oo ay ku burburinayso masaajidda ku yaalla dhulka turkistaanta bari kadib muddo sannado ah oo ay si hoose u qamcinaysay muslimiinta halkaasi ku nool si ay u baabi'iso rabitaankooda warbixin iyo daraasaad hor leh oo soo baxay oo qeexaya xajmiga dulmiga daasoon ee ka jira halkaas barnaamijka ayaad caawa ku dhagaysan doontaan maydadka laba wiil oo walaalo ah oo laga helay xeebta liida ee magaalada muqdisho xaaladihii ugu dambeeyey filistiin heshiiska xabad joojinta ah ee la gaaray iyo wararkii ugu dambeeyey xubintii hadalhaynta iyo wixii soo kordhaa ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo caalamka toosaad nooga maqlaysaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisa aad ku maqasheen caawa aan ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo xiiso badan hase yeeshee barnaamijka waxaan ku daafuri doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo ah laaba halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman waa mahadsantahay walaalka faysal mahad caawa haddii aan eegno xubinta hadalhaynta warbaahinta warbixinada iyo dhacdooyinka lagu qoray mareegaha internetka ugu horeyn waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada waxa ay daabacday maanta warbixinno iyo maqaalaad kala duwan qaybta wararka deg dega ah wakaaladda waxaa saaran howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu fuliyeen sidoo kale shahaada waxay maanta daabacday warbixin cinwaan looga dhigay baaritaan maraykanka oo ka cararaya dembiyada dagaal ee uu soomaaliya ka geystay sidoo kale shahaada waxa ay daabacday alburhaan oo dib u soo celiyey xiriirka kenya iyo etoobiya shahaada ayaa sidoo kale daabacday warbixin ku saabsan etoobiya taas oo ay qaramada midoobey ku sheegtay in tobanaan qof lagu dilay dagaaladii u dambeeyey ka dhacay gobolka amxaarada markan waxaan soo qabanaya obseedka caalamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinada maanta uu qoray waxaa ka mid ah boqolaal qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka naijer sidoo kale waxaa obseedka caalamada maanta lagu faafiyey sawirada kulankii wacyigelinta fatahaadaha ee lagu qabtay magaalada kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose warbixinada sidoo kale maanta lagu daabacay caalamada waxaa ka mid ah dagaalla culusoo dib uga soo cusboonaaday gobolka sool waxaa sidoo kale lagu daabacay sarkaal amerikaana oo aflagaadeeyey qur-aanka nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam iyo muslimiinta walaalka markan waxaan soo qabanayaa obseedka soomaali memo warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah dagaal saaka mar kale ka qarxay sool iyo somalilan oo askar laga qabtay warbixinada kale ee soomaal memo maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah muqaawamada filistiin iyo yahuudda oo heshiis maxaabiis isweydaarsi ah gaaray sidoo kale maamulka islaamiga degmada jirib oo dadaal ku bixinaya ka hortagga fatahaadda webiga jubba warbixinada sidoo kale maanta la soo geliyey websaytka soomaaliya memo waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed iyo xildhibaano mucaaradsan xasan gurgurte oo muqdisho kulan ku leh waxaa sidoo kale warbixinada soomaali memo la soo geliyey ka mid ah etoobiya iyo jabuuti oo kala saxiixday heshiis difaac oo fariin u ah eritereya markan waxaan soo qabanaya websaytka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixinada maanta la soo geliyey waxaa ka mid ah al-shabaab oo raashin u qeybisay dad webigu go'doonshay oo ay soo daadguraysay waxaa sidoo kale lagu faafiyey sawiro kulanka wacyigelinta fatahaadaha oo lagu qabtay shabeelada hoose warbixinada sidoo kale ee lasoo geliyey websayt-ka idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa ka mid ah askar etoobiyana oo ku qulqulaya somalilan wararka ka imaanaya gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya islamarkaana uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ku waramaya in ay deegaanadaasi ku qulqulayaan ciidamo etoobiyan ah ciidankan oo muddo dhowr maalmood ah socod ku soo jiray ayaa dhanka xududbeenaadka soo gaaray waxaana ay goobjoogayaal rirmi ah inoo sheegeen in ciidankani hadda ku sugan yihiin inta udhexaysa deegaanada dharwanaaje iyo sidoo kale wajaale sidoo kale warbixinta oo sii socota ayaa lagu yidhi ilaa hadda lama oga sababta duulaankan askarta xabashida ah hase ahaatee waxa uu dhaqdhaqaaqooda imaanaya iyadoo uu ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu muddo bil ah saddex goor uu ku goodiyey inuu qabsanayo dekeda zeylac markan walaalka waxaan soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa lasoo dhigay maanta warbixino maqaalaad barnaamijyada iyo wararka ka baxa idaacadda islaamiga andalus oo maqal ah inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waa mahadsantahay walaalka faysal mahad waxaa maanta aad loo hadalhayaa muuqaal saacadihii lasoo dhaafo uu baahiyey kataa'ib al akhbaariya kaas oo soo bandhigayey dadaalo guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada shabaab almujaahidiin ooga hortegayey fatahaad uu sameeyey webiga juba si gaar ah magaalada jilib faysalow muuqaalkan oo ay daawadeen dad aad u badan ayaa waxaa laga bixiyey tacliiqaad kala duwan waxaana dadka ka fal celinaya ay u mahad celinayeen mujaahidiinta iyagoo u duceynayey qaar ka mid ah dadkii muuqaalkaasi daawaday kana fal celiyey ayaa yidhi sida tan abudayib assumaali al-shabaab waa dowlad islaami ah oo aan la loodin karin waana ragga keliya ee dareenka ummadda xambaarsan waxaana ugu bishaaraynayaa in geeska afrika ay ka maamuli doonaan magaalada muqdisho ilaahay haddii uu ogolaado daawado kale oo lagu magacaabo ummu jaabir ruuxa ay tihi maasha allah allah intaasa ugu ekeeya ummaddiisa dadaalka xooggan iyo xeeladda la isugu geeyey allow ummaddaada waa mustadacfiin u gargaar fatahaadaha awooddaada nooga celi rabbiyow caaqil cabdiraxmaan maasha allah waxaa inoo muuqda in shaqo culus ka socoto halkan walaalayaal allah idin fududeeyo julabiib cumar waxa uu leeyahay insha allah mar dhow caalamka ayaad maamuli doontaan allah idinkiis hore u socda gaaladan allaha jebiyo islaamkana allaha guuleeyo aad ayaan u taageersanahay masaakiinta wax loo qabto xuseen cali waxa uu leeyahay gacmo wadajir bay wax ku gooyaan daawado kale waxa uu leeyahay dawarsiga shisheeye ilmadayuusin dowlad isku sheeg iyo dadkan isku tashtay bal isku barbardhiga shacabkow inaas ayaa ugu muhiimsan walaalka xubinteeda leynta warbaahinta caawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxyidiin ayuu kaasi ahaa halkaad nagala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga ah ee andalus ay la yeelatay sheekh fu-aad maxamed kalaf oo si adag uga hadlay duqeymaha cadowtooyo ee yahuudda ka wada dhulka barakaysan ee filistiin iyo sidoo kale howlgalka barakaysan ee duufaanta laaqsa waraysigan waxaa inoo qaaday walaalkeen cismaan axmed dhuubo bismillaahi raxmaan iraxiim sheekhana kusoo dhowow idaacadda islaamiga alandalus sidaad la socoto dadka muslimiinta waxay indhaha aada uga hayaan xaaladda hadda ka taagan wadanka filistiin gaar ahaan dagaalka u dhexeeya muslimiinta iyo yuhuudda meesha lagu deegaameeyey sheekh fuaad adiga maxaad kala socotaa xaaladda iyo weliba sida si gaar ahaan dhibaatada ee dadka muslimiinta walaalaheen ee halkaa lagu hayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قضية ما أنت كجرتها عالم كأوردن قارهان غزة إيو جيس كأفريكا با وحويان دقال ودحيو مسلمين تا إيو قالها والحرب بين المسلمين واليهود وهو حرب بين الحق والباطل sidaa daraaddeed dagaalka sidaas ah alle subxaanahu wa tacaalaa mu'miniinta markii sidaan oo kale diinkooda lagu soo duulo oo gaaladu meel walba ay ka soo baxdo alle wuxuu amray in ay dagaalamaan oo diinkooda ay difaacdaan wa qaala tacaalaa qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saaqiruun allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta waxa uu amrayaa inay la dagaalamaan kuwa allah aan rumaysnayn iyo rasuulkiisa iyo daarta dambe aakhira aanan rumaysnayn oo aanan xarimaynin alla wuxuu xarimay iyo rasuulkiisaba walaa yadiinuuna diina alxaqi diinta islaamkai xaqan aan ka diin dhiganaynin markaasaa alle wuxuu ku bayaaniyey min aladiina uutuu lkitaaba kuwa kitaabka la siiyey alyahuud wanasaara wey maanta gacan bay u yihiin hal gacan bay waxay u yihiin muslimiinta in ay laayaan marka alle subxaanah wa tacaala wuxuu le dagaalkaa gala allah idiin hiilinayo dagaalkana ma joojinaysaan xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saaqiruun ilaa iyagoo dullaysan ay jizyo bixiyaan muslimiintu markay alle ku xirmeen oo kitaabka ilaahay ku camal faleen oo alle subxaanah wa tacaala ka amar qaateen beyt almaqdis oo masjid alaqsa ah muslimiintu fardahoodii bay ku galeen beytka ilaahay way xoreeyeen alle keligii baa lagu caabuday markay soo laabteenna salaaxudiin alayuubi baa alle ku xoreeyey maantana allah subxaanah wa tacaala dabkan ka shidmay khaza alla wuxuu ku xoreyn doonaa beyt almaqdis oo in shaa allahu tacaala wuxuu noqon doonaa bidaayat alfatxi ayuu noqon doonaa sidaa gaaladdeed muslimiinta waxaa la rabaa in ay allah subxaanah wa tacaala tala saartaan allah aan u toobad keenno ka gadaalna dagaalkaas xaqa ah inaan galno limaada dagaalka maxaa loo dagaalamayaa waxaa loo dagaalamayaa muslimiintu waa la dulmiyey waxaa lagu soo duulay oo la baabi'inayo oo la laynayo waa muslimiintii wey waxa muqadasaadkoodii la qaatay waa muslimiintii wey sidaa daraaddeed muslimiinta alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u idmay in ay dagaalamaan markuu hore u idmay ka gadaalna alla wuxuu amray in ay dagaalamaan faqaala tacaala في kitaabihi الcaزيiز whuwa أصدq الqائلiin udina liladiina yuqaataluuna bأnahum ظulimuu وإna اllaha calىa nasrihim laqadiir allah wuxuu leeyahay waxaa loo idmay kuwa lala dagaalamayo in la dulmiyo darteed dagaal baa loo idmay inay dagaalamaan hadday dagaalamaanna waina allaha calaa nasrihim laqadiir alla inuu u hiiliyana alla mid kara weeye kuwo weeye kuwa alla u hiilinayo aladiina ukhrijuu min diyaarihim bikayri xaqin ila an yaquuluu rabbuna allah alle wuxuu yidhi waa kuwa guryahoodii laga soo saaray iyagii awlaaddoodaba la laayay sida khaza ka socotaoo kale sida soomaaliya ka socota oo ka dhacday ee wilaayaadka islaamiga diyaarado lagu soo weeraray ilmo yaryar lagu laayay waxa weeyaan waxaanu lagu haysto ayaa lagu haystaa reer khaza alle wuxuu yidhi waxa lagu haystaa oo loo laynaya waxaa weeye ilaa an yaquuluu rabbuna allah wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid allaha casiiska xamiidka inay rumeeyeen mooye markaasaa alla wuxuu yidhi haddaydan dagaalamina oo cadowgaas aydan dafcinina masaajid badan oo ilaahay alle magaciisa lagu xusaayey ayaa la dumin walowlaa dafcullaahi annaasa bacdahum bibacdin lahuddimat sawaamicu wabiicun wasalawaatun wamasaajidu yudkaru fiiha smullaahi kaiira haddaadan saa yeelina masaajid badan oo alle lagu caabudaya waa la duminaya haddaasa dagaalantaan allah baa idiin hiilinaya wala yansuranna allaahu man yansuruh ina allaha laqawiyun casiiz allah wuxuu u hiilinaya ciddii diinkiisa u hiilisa maanta waxaa ka socda marinka khaza ee muslimiinta yuhuudda ay ku soo duushay ilaahay waxaan uga shugrinaynaa inay muslimiinta isdhibin ay dagaalamayaan maanta waxaan maraynaa kun iyo in ka badan oo yuhuud ah in dagaalkii lagu dilay shalay mar aan fiirsanayey iclaamka waxaan ku arkay qubuurihii yuhuudda ninkii joogay oo hadlaya oo odhanaya saacad markay dhammaataba waxaa la keenayaa askari la soo dilay wuxuu yidhi shalay iyo maanta waxaan duugay konton qofood baan duugay halkii saacadba waxaa la keenayaa askari yuhuudi la dilayo annagu marka waxaana soo martay muslimiinta haddaanu nahay xilina la laayo annagana aan waxba dilin waxay rabaan laayaan ay iska laabtaan gaaladu waxay rabaa ay sameeyaan maanta rag baa u kacay yuhuud oo maanta kumanaan laga laynayo ciidamadoodii oo dhaqaaqila maxaabiistoodii gacanta lagu hayo dabaabadahoodii la gubayo akhiiran waxaan leeyahay dhammaan muslimiintu arrintan arrin laga aamusi kara maha inay u kacaan aljihaadu fii sabiiliillah oo nafta alle waa iibsaday ee gacanta alle in laga saaro oo allah janno looga badasho faqaala caza wajal في kitaabihi الcaزيiز in اllaha اshtarىa min اlmuؤminiina أnfusahum وأmwaalahum bأna lahm اljanة allah wuxuu muminiinta ka iibsaday naftoodii maalkooda janowna uga iibsaday yuqaatiluuna fii sabiil الlah waxaa jannada laga helaya oo allah lagaga dalbay waa alla dartii in loo dagaalamo fayaqtuluuna wayuqtaluun muminiinta maanta waxay bilaabeen inay gaalo yahuuda iyo nasaara inay laayaan iyagana kuwooda la laayay qatlaana fi ljannati in shaa allah wa qatlaahum fi nnaari qaطcan kuwa annaga naga dhintay waxaan u rajaynaynaa janno dadka khaza lagu laynayo ee kumanaanka kun ah waxaan u rajaynaynaa dadkaas inay allah jannadiisii uu geliyo awalba waa dhiman lahaayeen waxaan leeyahay marka muslimiintu wacdiga alle ee ballanqaadka alle in la fuliyo oo diinka ilaahay loo dagaalamo khazana waxaan u rajaynaynaa muslimiinta joogta nasriyo cizo soomaaliyana sidaasaan mujaahidiinta uga waayahay jeedinaa haddii aan su-aal ku weydiiyo haddii aad fiirsatay muuqaalada ee magaalada khaza waa aragtay dadka muslimiinta oo la duqeynaya haddana allaha ku xiran oo aan isdhiibin oo wadankoodii joogo ee, annagana sidaasoo kale duulaan mid lamid aan haysta marka maxaad dhihi lahayd marka oo loogu tusaale qaadan karaa reer khaza waxaa looga tusaale qaadan karaa in la- in aan uga dayano thabaadka iyo iyo sugnaanta iyo geesinimada iyaga oo la laynayo diyaaraduhu ay dul saaran yihiin ayay waxay aasayaan shuhadadii oo a- ay ay taagan yihiin oo ay dagaalamayaan oo alle ku xiran yahay aynan baxaynin annagana insha allahu tacaala waa inaan walaalahaya kaga dayanaa asabr wathabaat oo annagana aan sugnaanaa wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a allana wuxuu leeyahy haddaad sabartaan oo alla ka baqdaan dhagarta gaalada waxba idima yeelayso cadaawada yuhuuddana muslimiintu alla u sheegay laakiin hadda waa nooca waxaa u sii caddaaday qowlka alle yaqiin baa ay muslimiintu sii qaadeen alle wuxuu yihi latajidanna ashadda annaasi cadaawa liladiina aamanuu alyahuuda waaladiina ashrakuu yahuud cadaawadoodii alle waa cadeeyey iyo kuwa mushrikiinta alle kheyrkii caabuda waxaa weeyaan walaalahaya ilaahay nasri baan u weydiinaynaa muslimiinta meel kasta ay joogaan allaha ciseeyo allana kitaabkiisa kor ha allahu qaado gaaladana allaha jabiyo hada wallahu subxaanahu watacaala aclam شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal markana dowladda shiinaha ayaa qaaday ololo ballaaran oo ay ku burburinayso masaajida ku yaala dhulka turkistaanta bari kadib muddo sannado ah oo ay si hoose u qamcinaysay dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku dhaqan si ay u baabi'iso rabitaankooda haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin arrimahaasi soo koobaysa waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed hay-adda h r w ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in xukuumadda shiinaha ay burburin baan ku hayso masaajidada ku yaala gobollada kala ah ningaashiya iyo gaanso iyada oo raacaysa siyaasadda waxay ugu yartay midaynta masaajidada oo ah siyaasad abaabulan oo ay dowladda shiinaha uga takhallusayso tobanaanka kun ee masjid ee ku yaala dhulka turkistaanta bari xukuumadda shiinaha ayaa burburin iyo xirxirid kula kacday qaar ka mid ah masaajidada halka masaajido kalena ay ka dhigtay goobo loo isticmaalo dana gaar ah arrintaa ayaana qayb ka ah dadaallo ay xukuumadda shiinaha kaga xanibayso dadka muslimiinta ah in ay cibaadaystaan waxaana intaas sii dheer in ay masaajidada qaar ka tirtirtay raadadkii muujinayay in ay masaajid yihiin sida minaaradaha iyo mixraabyada maaja wanga oo ka tirsan hay-adda h r w ayaa tiri xukuumadda shiinaha waxay waddo ma ahan midaynta masaajidda sida ay sheeganayso laakiin xaqiiqadu waxay tahay in ay xirayaan masaajid badan iyaga oo ku xadgudbaya waxay ugu yeertay xorriyadda diimaha waxayna intaas raacisay in arrintan ay qayb ka tahay culaysyada ay xukuumadda shiinaha ku hayso dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas qaanuunka uu shiinuhu dejiyey ayaa qeexaya in dadka ay ku cibaadaysan karaan oo keliya goobaha haysta rukhsadda rasmiga ah waxayna si adag u xakameynaysaa goobaha lagu cibaadaysto arrintan ayaa soo korortay wixii ka dambeeyey sannadii labada kun lix iyo tobankii xilligaas oo madaxweynaha shiinaha shin jinbing uu ku baaqay in dhaqanka shiinaha lagu saleeyo diimaha arrintaas oo uu sheegay in uu uga gol leeyahay xisbiga shuuciga ee shiinaha xukuma maamulidda nolosha dadka iyo cibaadaadkooda siyaasaddan lagu burburinayo masaajidda ayaa waxaa lagu qeexay dukumiintii ka soo baxay xisbiga shuuciga ee maamula dadka shiinaha bishii abriil ee sannaddii labada kun siddeed iyo tobankii go-aankan ayaana faray hay-adaha dowladda ee kala duwan in ay faragelin ku sameeyaan maamulka iyo dhismaha goobaha ay muslimiintu ku cibaadaystaan go-aankan ayaa sidoo kale waxaa ku qeexnaa in arrintan looga gol leeyahay in looga hortago dhisidda masaajid cusub oo ay dhistaan muslimiinta taas oo qayb ka qaadanaysa yaraynta iyo xadididda tirada masaajidda waxaana go-aankan si cad ugu qeexnaa in mudnaanta koowaad la siinayo burburinta masaajidada dhisan beddelkii masaajid cusub la dhisi lahaa maajo oo ah mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa muslimiinta kuna nool shiinaha oo hadda ku nool maraykanka ayaa mar uu ka hadlayey siyaasadda midaynta masaajidada ku yaala gobollada kale ah ningaashiya iyo ganso oo ah halka ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dadka muslimiinta ah ee ku nool shiinaha ayaa sheegay in hadafka arrintan laga leeyahay ay tahay in dadka muslimiinta ah ee diintooda ku dheggan lagu qasbo in ay walahooda siiyaan xisbiga shuuciga ah ee ka taliya shiinaha mas-uuliyiinta xisbiga ayaana wax walba u maraya sidii ay u hirgelin lahaayeen rabitaankooda iyaga oo ardayda iyo dadka kale ee ah shaqaalaha dowladda ugu goodinaya in dabagal lagu samaynayo shaqa la-aanna ay ku dhici doonto haddii aysan u hoggaansamin rabitaankooda xukuumadda shiinaha ayaa tan iyo sannadii labada kun iyo toddoba-iyo tobankii waxay burburisay saddex meelood meel masaajidada ku yaala shingiyang sidaba lagu sheegay warbixin uu soo saaray machadka daraasaadka ee austraaliya hay-addan ayaa sheegtay in ay hubisay muuqaallo iyo sawirro laga soo qaaday gobolka nangaashiya laguna faafiyey baraha internetka kuwaasi oo ay faafiyeen dadka muslimiinta ah kadibna la barbar dhigtay sawirro lagu qaaday dayax-gacmeedyada in ay xaqiiqsatay in afar ka mid ah toddoba masjid oo ku taalay laba tuulo oo ka mid ah gobolkaas in la burburiyey waxayna sawirradu sidoo kale muujinayeen in la burburiyey minaaradihii iyo mixraabyadii toddobada masjid hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in aysan xaqiijin karin tirada masaajidada la xiray ama laga bedelay masjidnimada sababo la xiriira in aysan jirin dokumentiyo laga tixraaci karo laakiin laba ka mid ah dadka ku xeeldheer arrimaha muslimiinta shiinaha ayaa qiyaasay in saddex meelood meel la xiray masaajidada ku yaal nangaashya tan iyo sanadkii labada kun iyo labaatankii sidoo kale warbixin ay baahisay idaacadda aasiyada xorta ah bishii maarso ee sanadkii labada kun kow iyo labaatankii ayaa lagu sheegay in afar boqol ilaa shan boqol oo masjid ay wajahayaan halista xiritaanka masaajidadaas ayaa gebi ahaanba ku yaala gobolka nangaashiya oo ay gaarayeen tirada masaajidda ku yaalay sannadkii labada kun afar iyo tobankii ilaa afar kun laba boqol iyo saddex masjid qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ayaa si cad uga hor yimid tallaabadan iyaga oo la kulmaya dabagal sannadkii labada kun kow iyo labaatankii ayay ahayd markii maamulka gobolka nangaashiya uu ku eedeeyey shank oo ka mid ah dadka muslimiinta ah in ay qalalaasi wadaan kadib markii ay horkiceen labaatan qof oo ka hor timid siyaasaddan dadkan ayaa sidoo kale waxaay dacwo ka gudbiyeen xirxiridda iyo burburinta lagula kacayo masaajidada maajo ayaa sheegay in xukuumadda ay culays ku saarayso dadka muslimiinta ah si ay uga hor istaagto gudashada cibaadada taasi oo keenaysa in dadka laga xanibo masaajidada kadibna la xiro iyada oo lagu andacoonayo in aanan lagu tukanin wuxuuna intaas raaciyey in xukuumadda shiinaha ay masaajidada ku xirtay qalab ay kula soconayso dadka ku cibaadaysanaya masaajidadan ayaana ah kuwo u hoggaansamay rabitaanka xukuumadda halka masaajidada kale ee aanan u hoggaansamin dadka loo diido ama qofka galayo laga qaado aqoonsigiisa waxaana jira dad loo diiday in ay tagaan masaajidada hay-addan ayaa ka codsatay xukuumadda iyo munadamaadka islaamiga ah in ay culays saaraan xukuumadda shiinaha si ay u joojiso tallaabooyinkan qallafsan ee looga hor istaagayo dadka muslimiinta ah in ay ku cibaadaystaan masaajidada iyo in lagu qasbo in dhaqanka shiinaha ay ku saleeyaan cibaadooyinka ay gudanayaan
waa tahay waxaad soo dhagaysateen warbixintii ku saabsanayd dhibaatooyinka shiinaha ay ka wadaan dhulka turkistaanta bari oo ay ku burburinayaan masaajidda iyo dhulalka muslimiintu leeyihiin haddaba waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen faysal xasan faysal ow arrintan maxay tahay siyaasadda ay ka damacsan tahay xukuumadda shiinaha waad mahadsantahay walaalka ee warbixintan waa mid ka mid ah taqaariirta naadirka ah ee la helo ama laga helo hay-adaha daraasaadka ee ku sameeya jaraa'imta ay ku kacdo dowladda shiinaha ee dadkaas warbaahin madax bannaan oo soo tabisa xogtoodana ma jirto ee tumashada muqadasaadkooda iyo beegsiga dadkooda iyo dhibaatada lagu hayo dadkaas muslimiinta ahna dabcan warbaahin xor ah oo ka soo waranta oo soo tabisa ma jirto sidoo kale cadaadis xoogan ayaa xukuumadda shuuciga ay saartay warbaahinada iyo hay-adaha ee daraasaadka taas oo keentay inay adkaato in la helo waxa dowladda shiinaha ay ka sameynayso dhulka turkistaanta bari haddii ay tahay ihaanada dadka muslimiinta lagula hayo dilka ee xariga burburinta goobaha cibaadada sida masaajida iyo madaarista arimahaas oo idil marka waxay keeneen in xogtii si rasmi ah loo heli waayo marka warbixintan waa warbixin naadir ah waxayna banaanka soo dhigaysaa dulmiga iyo gaboodfalka ka daahsoonaa warbaahinada iyo bulshada oo muddo sanada ah ay ku howlaneyd dowladda shiinaha inta caalamka iyo warbahinadu ay ku mashquulsanaayeen tabinta dhacdooyin kale ayay dadkaas muslimiinta ah la kulmayeen gumaad si hoose ee loo gumaadayo muqadasaadkoodiina lagu burburinayo jiritaankoodiina gebi ahaanba lagu suulinayo marka si gaara warbixintan waxay mowduuc gooni ah oo isdultaag ay ku sameyneysay wuxuu ahaa burburinta goobaha cibaadada si gaara masaajida oo dowladda shiinaha ay u ogol leedahay in gebi ahaanba jiritaanka islaamka ee dhulka turkistaanta bare ay kusoo gebagabayso dadkaasna ay diintoodii ka saarto oo ay calmaaniyadda barto warbixintu waxay leedahay masaajida saddex qaab ama saddex hab ayay dowladda shiinaha u burburinaysaa kuwa albaabada ayaa la isugu dhuftay oo ilaa hadda wax lagu bedelay ma jirto kuwana gebigoodba waa la burburiyey kuwana waxaa laleeyahay waxay ka dhigeen xarumo lagu faafiyo calmaaniyadda oo lagu xareeyo dadka diinta islaamka ee laga saarayo ee la doonayo in calmaaniyadda la baro bishii abril ee labada kun sideed iyo tobankii ayay qadiyadan u noqonaysaa xilligaas oo dowladda shiinaha ay soo saartay wathiiqo ay sheegtay inay kusoo bandhigayso istraatiijiyad ay ka damacsan tahay islaamka kusii faafaya mandiqada shiinaha waxaana wathiiqadaas ay ku sheegeen in ay dejiyeen qorshe looga taqalusayo islaamka oo lagu beegsanayo marka ugu horeysaba masaajida sidoo kale lagu beegsanayo madaarista iyo goobaha waxbarashada sidoo kalena dadka iyaga qudhooda la dejinayo kaamam ama xeryo dusha ka faydan oo halkaas lagu hagayo ee lagana ilaalinayo inay muujiyaan shacaa'irta diinta islaamka marka madaaxishaas kala duwan ayaa soo socotay tan iyo labada kun sideed iyo tobankii maanta waxay joogtaa marka in gebi ahaanba masaajidii laga taqalusayo shantii sane ee ugu dambeeyey ayaana leeyahay waa ay tijaabisay istraatiijiyadaas waxaana ay burburisay in ka badan shan iyo labaatan kun oo masjid sida lagu sheegay daraasad uu soo saaray markas lagu magacaabo a s b i oo laga leeyahay wadanka australia waxaa laleeyahay shiinaha gaar ahaan dhulka turkistaanta bari loo yaqaano waxaa ku yaalay ku dhowaad afartan kun oo masjid cadadka rasmiga waxay sheegayaan soddon iyo sagaal kun boqol soddon iyo shan masjid ayaa ku yaalay ayaa leeyahay turkistaanta bari wixii ka horeeyey labada kun afar iyo tobankii marka istraatiijiyadaas dowladda shiinaha ay qaata wixii ka dambeeyey masaajidaas waa la burburiyey oo waxaa leeyahay saddex meelood laba meel oo ka mid a masaajidaas oo cadadkooda uu gaarayo ku dhawaad shan iyo labaatan kun waa la burburiyey ama albaabada ayaa la isugu dhuftay ama waxaa laga dhigay xarumo calmaaniyadda lagu faafiyo dhulka ugu badan ee masaajidda laga burburiyo waa shingyanga sidoo kale waxaa ka mid a meesha lagu magacaabo gansuu oo iyadana masaajideeda la beegsanaya iyo manaadiq kale marka walaalka warbixintan cadeymo ayay keenaysaa waxay wareysatay dad fara badan oo ku sugan gudaha shiinaha iyo dad xitaa barakacay oo wadamada kala duwan ee caalamka ku sugan oo kasoo jeeda mandiqada waxay sidoo kale keentay sawiro lagu qaaday dayax gacmeedyo oo muujinaya masaajidii oo la burburiyey waxay aad warbixin argagax badan oo tabinaysay dhinac ka mid a jaraa'imta xargaha goosatay ee ay ku kacayso dowladda shiinaha ee ka dhanka ah dadka muslimiinta iyo beegsiga gaarka ay ku hayso dadka muslimiinta arrintan marka waxay imaanaysaa iyadoo dadka muslimiinta ay wajahayaan cudwaan xoogan oo kaga imaanaya yahuudda nasaarada iyo shuuciyiinta intaba waxaad og tahay waxa hadda ka socda khaza oo warbaahinadu ay tabinayaan oo dad muslimiin ah oo laysu bahaystay oo la gumaadayo oo dadkii kale ee muslimiintana ay indhaha ka fiirsanayaan si lamid ah qadiyadda ka taagan turkistaanta bari iyaduna waa mid ceenkaas ah oo dadkii muslimiinta ahaa hay-adihii intooda badan maanta indhaha ay ka fiirsanayaan qaarkoodna waxayba ku dhaceen faqa dowladda shiinaha iyo deymaha ay ku qarqisay caalamka islaamka oo maba ka hadli karaanba waxa ka soconaya turkistaanta bari iyagoo ilaashanaya siyaasadooda arrimaha dibadda ee shiinaha kala dhexaysa marka dadkaas waxay wajahayaan culays aada u xoogan iyagana si lamid a dadka muslimiin reer khaza waxay naga mudayen inaan u duceyno inaan allah u barino mar walibana aan niyadda ku hayno in halkaas ay ku sugan yihin dad walaalaheena oo muslimiina oo dhibaato xoogan ay wajahayso iyaga iyo reer khaza waxay ka saman yihin in maanta cudwaan xoogan ay kala kulmayaan gaaladii muslimiintii tirada badneyd ee indhaha ka daawanayna aysan wax gurmada aysan usoo samaynayn waxay ka siman yihiin sidoo kale dagaalka lagu hayo oo guntiisa iyo xaqiiqdiisaba uu salka ku hayo beegsiga islaamka si gaara qadiyadda masaajida waxaa ka socda filistiin dagaalkeeda waxaa gundhig u ah masjid ul aqsa halkaasna waxaa lagu beegsanaya masaajidii muslimiinta iyo goobihii cibaadada marka allah waxaan ka rajaynayna inuu dadkaas muslimiintana dulmiga ka dulqaado cadowgaas allah ee dhibaatada xoogan ee la maagan dadkaas muslimiinta ah iyo baabi'inta diinta islaamkana in iyaga uu ku celiyo makriga ay dadka muslimiinta iyo diintooda la maagan yihiin aad buu mahadsan yahay faysal xasan ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin alaaba waxaa noo soo jeediya walaalkeen ismaaciil salaad aad baad umahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenii gaarka aheyd ee aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin haddaba aan ku bilowno xubinteenna xasuuqyadii saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha yahuudda ay ka geysteen magaalada khaza oo in ka badan boqol ruux oo filistiiniyiin ah ay maanta keliya ku shahiideen goobaha yahuuddu ay duqeeyeen waxaa ka mid ah cisbitaalada al indunisi iyo cisbitaalka kamaal cudwaan iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee jabaaliya xaafadda xayi zaytuun xayi sheekh ridwaan iyo sidoo kale deegaanka betlaahiya iyo deegaano kale oo ka tirsan magaalada khaza wariye ka tirsan wariyaasha ku sugan magaalada khaza ayaa ka waramaya duqeymihii ugu dambeeyey ee yahuudda ay ka geystaan magaalada khaza iyo deegaanada ay duqeeyeen الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل الغارات والقصف المدفعي على أكثر من مكان وفي ciidanka yahuudda weli waxay wadaan duqeymaha diyaaradeed iyo madaafiicda ay ku garaacayaan deegaano badan oo ka tirsan magaalada khaza duqeymaha yahuudda marba marka ka dambaysa oo ay ka sii darayaan diyaaradaha dagaalka yahuudda ayaa tobanaan duqeyn ka fuliyey waqooyiga magaalada khaza gaar ahaan deegaanada beytlaahiya iyo jabaaliya marka duqeymaha yahuudda waa kuwo weli socda sidoo kale ciidanka yahuudda weli waxay sii wadaan howlgallada ay gudaha ugu galayaan magaalada khaza iyo toogashada ay halkaasi ka geysanayaan ciidanka yahuudda waxay sidoo kale maanta duqeymo xoogan ka geysteen hareeraha cisbitaalka kamaal cudwaan ee magaalada khaza kaasi oo saacadihii lasoo dhaafay ee saaka la kulmay duqeymo xoogan oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka yahuudda sidoo kale diyaaradaha yahuudda ayaa duqeeyey xaafadaha kale ah xayi al zaytuun iyo talilhawa waxaana halkaasi ka jira iska horeymaadyo u dhexeeya yuhuudda iyo xoogaga muqaawamada iyadoona yahuuddu ay weli wadaan howlgallada ay ku doonayaan inay gudaha ugu galaan xaafadahaasi
وأيضا في حي الزيتون وحي تل الهوى هناك اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية وعمليات التوغل ما زالت مستمرة sidoo kale caawa diyaaradaha yahuudda waxa ay duqeymo culus ka geysteen magaalada khan yunis iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee jabaaliya halkaasi waxaa lagu soo waramayaa in dad fara badan oo muslimiin ah oo reer falastiin ah oo u badnaa carruur iyo haween ay ku shahiideen jawiga goobaha ay duqeeyeen yahuudda caawa sidaan ayuu ahaa
حيوانات صغيرة جثة متفحم كما تشاهدون الآن طفل صغير جثة متفحم لا أحد يستطيع الوصول له بهذه السهولة لا يزال العشرات الشهداء في المنطقة في هذه الشقة السكنية التي لم يدخلها بعد أحد كما تشاهدون الآن قدماه متفحمتان سنحاول الوصول له
haddaba iyadoo gumaadka iyo xasuuqyada iyo majaasiirta yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ay soconayaan ayaa dhanka kale dadkii shacabka ahaa ee ku shahiiday cisbitaalka ashifa oo dhowaan ay qabsadeen yahuudda waxaa suuro gashay in dadkaasi shuhadadooda la keeno deegaano ka tirsan khaza halkaasina lagu duugo maanta warbaahinta oo idil waxaa qabsaday muuqaal ku aadan aas jamaaci ah oo loo sameeyey in ka badan boqol ruux oo shuhado falastiiniyiin ah oo intooda badan ku shahiiday cisbitaalka weyn ee ashifa oo dhowaan yahuuddu ay qabsadeen haddaba wariye ku sugnaa goobta lagu duugaya ayaa ka warbixinaya qaabka dadkaasi maanta shuhadada ah halkaasi loogu aasay iyo jawiga siduu ahaa إلى هذه المقبرة الجماعية جئنا لتغطية مراسم تشييع ودفن نحو 111 جثة لشهداء فلسطينيين سقطوا waxaan u imaanay halkan si aan u tabinno aaska shuhadada lagu aasayo qubuuro wadareedkan kuwaasi oo gaaraya boqol kow iyo toban shuhado ah oo ku shahiiday intooda badan duqaymihii yahuudda ay ka geysteen gudaha cisbitaalka shifa halka qaar kale oo yarna ay ku shahiideen deegaanka beytilxanuun oo ku yaala geeska bari ee magaalada khaza shuhadadan waxaa cisbitaalka ashifa kala baxay ciidanka yahuudda xilliyadii ay go'doomiyeen cisbitaalka iyo xilligii ay qabsadeen cisbitaalka waaxda caafimaadka ee khaza iyo maamulka cisbitaalka hogaanka ashifa oo iskaashanaya ayaa u qoday shuhaadadan qubuuro si jimaaci ah loogu aasumay dadkan maanta ayayna yahuudda soo celiyeen shuhadadan oo ay qaateen dhowaan waxaana shuhadadan loo kala qaybiyey qaybo sida qaar caruurah qaar haweenah iyo qaar dhallinyaro ah waxaana loo yeelay nambaro maadaama intooda badan shuhadada ay yihiin kuwo aan la garanaynin magacyadooda iyo qoysaska ay ka soo jeedaan هذه الجثامين وقد تحولت بالتأكيد إلى أرقام كما تشاهدون بعضها تحلل بالفعل بعضها لأطفال بعضها لنساء بعضها لشباب وأخذت أرقاما باعتبار أن غالبيتها هو مجهول الهوية waa hagaag intaana ka bixin majaasiirta yahuudda ay ka geysanayaan magaalada khaza haddaba waaxda caafimaadka ee magaalada khaza caawa waxay soo saareen tirakoobkii ugu dambeeyey dadka muslimiinta reer falastiin ee ku shahiiday tani markii uu bilowday cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka magaalada khaza tirada dadka shuhadada falastiiniyiinta iminka waxay maraysaa afar iyo toban kun shan boqol soddon iyo laba ruux oo falastiiniyiin ah inay shahiideen lix kun oo ka mid ah dadkaasi waa caruur ku dhowaad afar kun oo ka mid ahna dadkaasi waa haween halka inta soo hartana ay yihiin dadda ah oo waayeel ah oo rag ah dhaawacu wuxuu ka badan yahay koob iyo soddon kun oo filistiiniyiin ah toddoba kun oo ka mid a dadka dhaawacmay waxaa la leeyahay nolol iyo geeri midna laguma hayo oo burburka dhismayaashii yuhuuddu ay duqeeyeen ayay ku hoos jiraan sidoo kale boqolkiiba lixdan guryihii iyo dhismayaashii dhadheera ee magaalada khazana waa ay burbureen oo duqeymaha yuhuudda ayay ku burbureen waa hagaag haddaba halkee ayay maraysaa howlgalka duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda wararkii ugu dambeeyey waxay noo soo koobaya walaalkeen suhayb cabdulaahi waad mahadsantahay walaalka ismaaciil markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee mandiqada jiidda khaza saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay dagaalo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda iyadoo ismaaciilow caawa ilaa saa kala duqeeyey saldhigyo ciidan iyo magaalooyin ee yuhuudda xoogga ay ku haystaan ismaaciilow subaxnimadii hore ee saaka dagaallo xoogan ayaa waxay muqaawamadu iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda waxay ku dhex mareen mukhayamka ashaadi ee magaalada khaza dagaalladaas ayaana la soo warinayaa in ciidanka gumaystaha yuhuudda looga gubay gaadiid iyadoo sidoo kale khasaare la gaadhsiiyey ismaaciilow sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxay maanta gubeen gaadiid ay leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda kuwaas oo marayey mandiqadda beytuxanuun waqooyiga baytulaahiya iyo burjiga sheekh zaayid mandiqadahaas oo dhammaantood dhaca waqooyiga magaalada khaza ismaaciiloo sidoo kale dhinaca lubnaan ciidanka gumaystaha yuhuudda waxaa la beegsaday saldhigyo ciidan ay ku leeyihiin xuduudda u dhexaysa lubnaan iyo filistiin weeraradaas ayaa walaalka u badnaa kuwo sawaariikh ah oo lagu beegsaday saldhigyada ay leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda ee ku hareeraysan xuduudda walaalka markaan u soo laabanno mandiqada jiidda khaza iyadana saacadihii lasoo dhaafay waxay kooxaha muqaawamadu ay duqeeyeen saldhigyo ciidan iyo magaalooyin yuhuudda xoogga lagu deegaamiyey muuqaallo saacadihii lasoo dhaafay ay faafiyeen ismaaciilow waxa ay muujinayeen iyagoo sawaariikh iyo sidoo kale hoobiyaal ku garaacaya goobaha ay yuhuudda xoogga ay ku qabsadeen ismaaciiloo sidoo kale caawa fiidnimadii magaalooyin dhowr ah ayaa waxaa laga maqlay qalabka digniinta bixiya kadib markii la sheegay in kooxaha muqaawamadu ay halkaasi sawaariikh ay ku garaaceen dhanka kale ismaaciiloo war ka soo baxay taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa ay ku qirteen in hal askari looga dilay dagaaladii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga magaalada khaza dhanka kale walaalka baraha ay bulshada ku xidhiirto waxaa lagu faafinayaa sawirrada askari yuhuudda ka tirsan oo lagu dilayo magaalada khaza mid ka mid ah muuqaaladii saacadihii lasoo dhaafin la faafiyey waxa ay muujinayeen ilaa lix askari oo ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda oo lagu daadguraynayo gaadiidka ciidanka kadib markii lagu soo dilay magaalada khaza ismaaciilow saraakiil iyo askar badan ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay iyagana sawiradooda lasoo dhigay baraha bulshada kuwaas oo dadka yuhuudda ah ay u barooranayeen ayna sheegayeen in lagu soo dilay dagaalada ka socda magaalada khaza ismaaciilow maalinkii afartan iyo toddobaad oo xiriir ah ayay gashay khaswada duufaanta alaqsa ee ay kooxaha muqaawamada ku iclaamiyeen maamulka gumaystaha yuhuudda taasoo ciidanka gumaystaha yuhuudda ku kalliftay in duulaan dhulka ah ay ku soo qaadaan magaalada khaza kuwaasoo ay guranayaan midhaha qaraara ay ka dhexleen duulaanka yuhuudda khaza ay hadda ku soo qaadeen iyo dhiigbaxa ay la kulmayaan ayaana la sheegay in uusan jirin mid la mid ah oo yuhuuddu la kulmeen markii la eego dhammaan dagaaladii ay soo galeen tan iyo markii sida xoogga ah lagu dejiyey dhulka muslimka ee filistiin waa hagaag aad buu u mahadsan yahay walaalkeen shuyeyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlaynay magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda waa naga intaa waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana kusoo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaanoo balonna inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu